xildhibaanka laga soo doorto degmada kamakunji ee xaafadda isliya magaalada nairobi ayaa cambaareeyey falal afduub iyo dilo loo geysanayay soomaalida ku dhaqan magaalada nairobi muddooyinkii ugu dambeeyey darac cabdi axmed oo arrintaani il gaara ku eegeysay muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa warbixintan ka diyaarisay saddex gabdhood iyo wiil ayaa weli siyaabo kala gedisan loogu la-yahay magaalada nairobi ee dalka kenya kadib markii siyaabo kala gedisan looga afduubtay meelo kala duwan dadka ugu badan ee la la-yahay ayaa ah gabdho dhallinyaro ah waxaa jirta in ugu yaraan laba gabdhood la dilay hase yeeshee hibo faarax oo ah lix iyo toban sano jir iskooley ahayd ayaa toddobaadkan iyadoo iskoolka u socoto la afduubay islamarkaasina meel aan ka fogeyn gurigooda laga afduubtay gaarigii lagu sii riday oo lagu sii afduubay hibo ayaa waxaa saarnaa iyadana lagu soo afduubay gabar kaleeto oo kusii dhex jirtay oo soomaali ahayd hibo waxa ay xilli fiid ah si xeeladaysan uga soo baxsatay afduubayaashii haystay dad kala duwan ayaa ii sheegay in madax furasho reerkooda ay bixiyeen laakiinse aabaheed oo aan la hadlay ayaa ii sheegay in gabadhiisa ay si xeeladaysan kusoo baxsatay islamarkaasina kooxihii afduubka u geystay ee kasoo carartay faarax cabdiraxmaan xasan ayaa ah aabbaha dhalay hibo khadka telefoonka ee nairobi ayaan kula xiriiray hibo walaalla aad bay u fiican tahay iyadoo oon cid hadda gacan ka geysatay oo hadda ciddii hadda afduubka u geysatay cid hadda gacan ka geysatayna aysan jirinin wax xiriiraya wax wadahadal oona dhex marayna aysan jirinin cid hadda hadda wararka sheegaya lacag baa lagu bixiyana aysan jirinin ayaa ilaahay kasoo nabad aruuriyey sidaa hadda keliya oo hadda aan xaqiijin karnana ay tahay in iyadu ay kasoo baxsatay marka intaa wey waana caafimaad qabtay aad bayna u fiican tahay haddee wixii intaa ka dambeeyana insha allahu tacaala kolley bal dib baanu ka ogaan doonaa laakiin hadda anagu intaasaan ognaha magacaygu waa faarax cabdiraxmaan xasan hibana waa hibo faarax cabdiraxmaan weeye
waxaa jirtay in muuqaal muujinaya gabar la yidhaahdo xafse cabdiwahaab oo ahayd gabar da-yar oo jirdil xooggan loo geystay dhiigna uu wejigeeda ka qubanayay labada lugood iyo labada gacmoodna ka xiran qol dhexdiisana ay koox afduub ugu haysteen ay dalbanayeen madax furasho muuqaalka gabadhaasi ayaa iyadoo cabaadaysa laga soo duubay hadallo ay reerkooda ugu farayso in ay lacag siiyaan dadka maxabuuska ay u tahay wixii intaasi ka dambeeya waxaa la helay xabso oo ku jirta xaalad miirdoorsan ah xubnaha jirkeeda qaarkoodna ay ku yaalaan dhaawacyo waxaana daqiiqado kadib la sheegay inay u dhimatay dhaawacii soo gaaray sidoo kale warbaahinta kenya ayaa waxay warinaysaa in xabse maxamed luqmaan oo ahayd saddex iyo labaatan sano jir ka baxday dukaankeeda uu ku yaala xaafadda islii xilli galaba lana waayey oo la afduubtay waxaa muuqaalka kaamirada laga arkayaa xabse oo kasii baxayso dukaankeeda c c kaamirada loo yaqaano iyadoo kooxaha afduubka u haystana ay weydiisteen xabse qoyskeeda shan malyan oo lacagta kenya ah oo u dhiganta afartan iyo shan kun oo dollar yuusuf xasan cabdi oo ah xildhibaanka laga soo doorto degmada kaamakunji ee xaafadda isli ee hoos timaada ayaa ii sheegay in walaac weyn ay ku hayso arrinkan afduubyada iyo dilalka kusoo badanaya dhowr meelood oo nairobi ku yaalla oo soomaalida gabdhahooda loo geysanayo haba ugu badnaatee xaafadda asaga laga soo doorto runtii gabdhuhu way badan yihiin laakiinse xaafaddeeda waxaan ogahay ilaa saddex gabdhood in magacyadooda lasoo sheegay oo la raadinayo gabadh ka mida gabdhahaasi shalayta ayaa nasiib wanaag la helay iyadoo nabada marka qaybo kaleto oo dalka iyo magaalada nairobina way ka dhaceen arrimahaasi laakiin guud ahaan inta la tirsanaya inay naga maqan yihiin iminka oon aad iyo aad oga walbaharsannahay waa saddexdaasi gabdhood dadka ugu badan ee aan la xiriiray waxaa ka muuqday cabsi qaarkood waxay ka gaabsanayeen inay warbaahinta la hadlaan walaaca arrintan ay ku haysa awgeed hooyadan waxay ku nooshahay xaafadda islii waxay ii sheegtay inay cabsi xoogan ka qabto in gabadheeda oo keli ah ay iskuulka u dirto sidii hore u dhici jirtay haatan ay geyso iskoolka oo ay kasoo qaado galabkiiba afduubkan iyo gabdhihii la raadsanayo iyo gabdhihii soomaaliyaedoo la wiidaysanayo wallaahi cabsi fara badanaa dareemaynaa looma diri karo iskoolada looma diri karo annagii waalidaanaana waa cabsanaynaa wadnihii baana kurkuraayo wallaahi cabsiyaa dareemaynaa ilmihii inaan hataa iskuuladii ka reebno may waa loo diraa laakiin cabsi haddee wadnihii baa farta lagu haya iskuulka in ilmihii laga soo wado ilmihiishaa ayagaa iskuullada iska tategi jireen hadda laakiin waa inaa ilmihii iskuulka laga soo wado loo tago ilmihii lasoo celiyo la kaxeeyo xildhibaan yuusuf cabdi ayaa ii sheegay in laamaha amniga uu kala hadlay iyo taliska booliiskaba dhacdooyinkan amni darrada ah arrintaasi hadda waa arrin dhowaan na saamaysay oo anigu haddaan mas-uul ahay aan aad iyo aad u cambaareeyey xanuun welwel iyo caro badanna ku dhalisay dadka soomaaliyada dalka kenya jooga marka waan ogsoonahay in afduubidda gabdhaha dilkooda oo biniaadanimada ka baxsan oo aad iyo aad u foolxun iyo dilka gabdhaha soomaaliyeed inay soo kordheen beryahan dambe tillaabadii ugu horreyseen qaadana waxay ahayd inaan si toosa dhaliil iyo cambaareyn u jeediyo laamaha amniga iyo nabad sugidda dalka oo aan kala hadlay taliyaha ciidamada guud ee biliiska iyo wasiirka amniga oon ka codsaday in ay tillaabo deg dega qaadaan oo sida ugu dhaqsi badan ay arrintaasi soo afjaraan oo ay badbaadiyaan xoojiyaana nabadgelyada shacabka soomaaliyeed ee ku nool islii iyo agagaaradeeda marka waxaan filanayaa si deg dega in loo raadraaco dadkan burcadda ah tuugada ah ee gabdhaha af duubanaya dadka qaarkood waxay isla dhex marayaan in ay jirto in gabdhaha qaarkood ay isshirqoolayaan hase yeeshee ma jirto wax caddeena arrintaasi oo loo heli karo waxa uu ka dhacay falkan mid lamid a magaalada mombaasa ka sokow haddaba afduubka gabdhaha yaryar oo kusoo badanaya muddo bil ah dalkaasi kenya magaalada nairobi waxaa kasii horreeyay afduubkii nin soomaali maraykan ahaa oo lagu magacaabi jiray bashiir gaboobe kaasi oo gaarigiisa la gubay dhowr iyo toban saacadood kadibna la helay meydkiisa oo si xun loo jirdilay ilaa iyo haatan laamaha amniga ee dalka kenya kamaysan hadlin dilka bashiir gaboobe soomaalida ku dhaqan magaalada nairobi ayaa muujinaya cabsidii ugu xooganeyd dadka ugu badan ee soomaalida ku dhaqan magaalada nairobi ayaa ah dad ka soo cararay xiisadaha iyo dhibaatooyinka xilliyo kala gedisan ka jiray soomaaliya aad ayay u mahadsantahay zara cabdixmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysa ee taasi ee dalkaad ka dhegeysanayseen waa v o a